asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada oo xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaan kusoo qaadanaynaa idamka eebe sheekooyinkeenni qaaliga ahaa qayb ka mid a waana xubinta murtada maanta ee aan halkan ka soo jeediyo aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinta sida joogtada meelaha farada badan aan ugu gacmogacmayno ama aan wararka kala duwan ugu soo saarno iyo xogaha tusaalayaasha dadka u noqda xubinteennan maantana waxaan ku soo qaadanaynaa ciidamka eebe waxaa la yidhi doqoni saddex bay ahaataa xilliyada inteeda ay nooshahay waxaa la yidhi doqontu saddex bay ahaataa xilligeeda doqontu saddex ayay ahaataa xilligeeda dee xilliyadu waa kala duwan yihiin oo qofku intu u nool yahay xilli buu haystaa macnaha wakhti ayaa uu carabi ka imaatay ayaynu badanaa isticmaalnaa laakiin waa xilliyo waa xiliyo oo haddii eebaydmahayo xilliyada ayaa kala duwan oo xilli waxaa jira gu'a xilli dayra xilli diraaca iyo xilli sanada xilli da'a xilli muuqaala xilli habeena xilli maalina waka xilliyadu sidaas ayay u kala duwan yihiin doqontu saddex bay ahaataa ayaa la yidhi xilliyada maxay yihiin saddexda doqontu ay xilliyada ahaato marka yar tahay waa reer abtigeed doqoni markay yar tahay waa reer abtigeed markay weynaatana waa reer xididkeed markay duqowdana waa reera habaar ayaa la yidhi doqontu saddex ayay ahaataa xilliyada markay yar tahay waa reer abtigeed markay weynaatana waa reer xididkeed markay duqowdana waa reero habaar ayaa la yidhi doqontu tusaale ahaan qofku haddii uusan caqli ku filan oo isku kala reebo lahayn dee waa reer abtigii marka lagu leeyahay wixii hooyadii ku amarto unbuu qaadanhayaa oo abtigay baa yidhi hooyaday baa tidhi unbuu dhahaya haddii aabihii islaan kala qabay oo ay dhahday waryaha dil islaanta ah aabbahaa qaba ama aabbaha laftiisa dil wuu dilayaa waa reer abtigaad marka lagu leeyahay xagga hooyadii ayaa loo qarinhayaa u fiirso haddii eebaydmahayo marka uu guursadana hadday islaantihiisii dhahdo hebelow aniga dee hooyadaaba ay dhibtay dhuunta kala go waa macquul inuu iyadana khiiq ka siiyo taasaa loo qarinhayaa oo lagu waxaynhayaa waa midda saddexaad markuu duqoobee gaboobo da uu tabar dhigay qofku hadduu tabar dhigana hadduusan caqli isku kala reebaynin ousan xagga ilaahay waxu dhiganaynin ousan dadka mustaqbalkooda ilaalinaynin oon garashadu caabiyeynin laba qaabunbu ma biyeysiisaan ilaahay idin rogyi ma waxa ii dhiibtaan allah idin baabi'iye maasaa i yeeshaan ilaahay haydin jebiye maase aydhaa jacu idinku dhacday maase waxaasoo dhan umbaa laga yaabaa dadka inuu ku habaaro caqli uu isku kala reebo male waana duqoobayo waa tabar dhigay ayay ka dhigan tahay saddexdaas qaab ayaa loo kala qaybiyey marka saddexdan qaybood ee lasoo qaatay aflagaado waxaa laga hadlayo waa shaqsiga shaqsiga laftiisii ayaa laynoo qeexahayaa dadka qaar baa laga yaabaa inay u qaataan in heerabtiga iyo heerxididka iyo haddii eebba idmahayo waxaa in la diidan yahay dad baa laga yaabaa inay xagga xubinta uga qaataan oo fahamka afka hooyo oo dhibaatooyin fara badan dad badan oy ka haysato ayaa jira ma ahan in afka hooyo fahamkiisa ay dhibaata kaa qaato waxaa lagu yidhi shaqsigaa la qeexaya waxa la qeexayo waa shaqsiga qofku inuu hooyada amarkeeda maqlo lama diidin qofku inuu islaantiisa amarkeeda maqlo ama uu heerxididkii iyo nimanka sidiyaashii iyo sudugyadii uu hagaajiyo oo aad iyo aad u sharfo oo karaameeyo lama diidin iyadana laakiin waxa la diiday waa maxay waa dhanka xun in loo isticmaalo isagana uusan iskala reebin qofkuna uu noqdo qof doqona oo un dhinac ka raran taas weeye midda xubintu ay inooga digayso yayna dhuudhuub idiin gelin dhegaystayaal waxaa la yidhi saddex bay mid ahaataa saddex xilliyada saddex bay ahaataa markay yar tahay waa reer abtigeed markay weynaatana waa reer xididkeed markay gabowdana waa reero habaar ayaa la yidhi waxaa laga hadlahayana waa shakhsiyadda doqonta ama qofka maaragtay garashada liita ama macangaga ama maaragtay caaqa ah waxyaalahaasoo dhan darajooyinka doqontu ay leedahay waa fara badan yihiin ilaa afar iyo labaatan darajo ayaa loo qaybiyaa markii afka hooye laga hadlayo dhoy baad maqlaysaa dhamsaas baad maqlaysaa dhoqobays baad maqlaysaa dhaandhaan baad maqlaysaa waxaad maqlaysaa caaq baad maqlaysaa waxaad maqlaysaa haddii lakuusmogeliya magacyo kaloo fara badan damiin baad maqlaysaa doqon baad maqlaysaa dawder baad maqlaysaa waa badan yihiin markii afkeenna hooye laga hadlayo ee lasoo aruuriyo ilaa ilaa afar iyo labaatan darajo oo kala duwan bay u qaybsamaan markii dadka noocaasa la kala qaybiyo iyagoo ay fara badan barnaamijyo kalento unbaan ku samayn doonaa si sharaxaad looga bixiyo waxaa jirta dadka qaar dadku qaarood ay doqoon u yaqaanaan laakiin fariidya oo ka aqli badan kuwa aqiliinta isku sheega ayaa jira mahmaada maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteenna murtida maanta idamkii eebe waxaa la yidhi bisqini rag bay kuu geysaa waxna kaagama tarto bisqini rag bay kuu geysaa waxna kaagama tarto ayaa la yidhi